بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله مبطلات الصلاة تبطل الصلاة بأربع عشرة خصلة شeekhu رaحimه الlah wuxuu halkan inooga tilmaamayaa salaada waxyaabaha buriya ama jebiya tabطل الصalaaةu salaadu waa buraysaa بأربعa caشhرaةa khصلة afar iyo toban khasladood ayaa ay ku buraysaa afar iyo toban khasladood ama afar iyo toban nooc bilxadathi weyse jab ayay ku buraysaa wa biwuquuci najaasati iyo najaaso dhicitaankeeda ayay ku buraysaa in lam tulqa xaalan haddaan markaaba aan la tuurin min geyri xamlin iyadoo aan la qaadin wa inkishaafi lcawrati cawrada oo feydintana waa ku buraysaa in lam tustar xaalan haddii markaaba markaasi aan la asturin waannutqi bixarfeyni laba xaraf oo lagu dhawaaqana waa ku buraysaa aw xarfin mufhimin ama xaraf wax fahansiinaya ayay ku buraysaa camdan xaalow yahay qofkaa ku dhawaaqay mid u kasay wa bilmuftiri wixii soonka jebinayana waa ku buraysaa iyadana camdan caamidan xaalow yahay markaa mid u qastiyay walakli lkaiiri cunitaanka faraha badanna waa ku buraysaa naasiyan xaalow yahay isagoo markaasi ilowsan wa halaati xarakaatin saddex dhaqaaqna waa ku buraysaa oo mutawaaliyaatin xarakaadkaasoo isku xiga walow sahwanba ha ahaato walwathbati lfaaxishati booditaan foolxunna waa ku buraysaa iyadana wadarbati lmufridati iyo garaacii xadka ka baxsanaa iyadana waa ku buraysaa wa ziyaadati ruknin wa biziyaadati ruknin rukni siyaadintiina waa ku buraysaa ruknigaasoo ficliyin ficliya camdan xaalow yahay markaas mid u qastiyey oo camdan ulayin wataqadumi calaa imaamihi imaamkiisoo ka horomaro birukneyni laba rukn oo kala hormaro labadaa rukniyo ficliyeyni laba ficila ayaa iyadana way ku buraysaa watakhalufu bihima laba rukni oo dib uga dhacana iyadana waa ku buraysaa bigayri cudrin cudurdaar la-aan waniyati qaci salaati salaada goynteeda niyadeedana waa ku buraysaa wa tacliiqi qacihaa goynteeda oo ku xidhan bishayin shay ku xidhana waa ku buraysaa wataradudi fii qacihaa goynteeda oo ku taradudo miyaad goysaa mise waa iska daysaa iyadana waa waa ku buraysaa waay sheekhu raximah llah waxau inoo tilmaamayaa waxyaabaha salaada jebinaya iyo inoo tirinay tabطlu الsalaatu biarbaca casharata khasla afar iyo toban khasladood ama afar iyo toban nooc ayay salaadu ku jabaysaa oo ay ku buraysaa waxay ku buraysaa bilxadath xadath waa weyse jabka qofka haddii weysadiisu ay jabto salaadiisu waa ay jabtay isagoo salaaddii ku dhex jira haddii uu xadath wixii weysada jebinaya hadduu ka yimaado salaadiina way buraysaa nin baa rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu ga ashkatooday markuu salaada galo wuxuu ismoodsiiyaa inuu salaada dhexdeeda wax ka helay bimacnaa ina wax ka yimaadeen oo kale deetna rasuulku wuxuu ku yihi calayhi salaatu wasalaam laa yanfatil aw laa yansarif salaadiyuuna ka bixin xataa yasmaca sawtan aw yajida riixan ilaa inta uu ka helayo ur ama dhawaq macnaa marka uu xaqiiqsado inay weysadiisi ay jabtay uma salaada ka baxaya ee shaki ka bixi maayo micnaheeda waa caynkaas weeyaan marka xadiidku daliil wuxuu yahay qofku markuu yaqiinsado inay weysadiisi ay jabtay salaaddii way buraysaa tahaaradii way burtay mar haddii tahaaradu ay burtayna salaaddii way buraysaa waayo rasuulku wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam laa yaqbal llahu salaata axadikum ida axdaa xataa yatabada kaas markaa waa mid qofka haddii isagoo salaada ku jira weysadiisa ay jabto wixii weysada jabinayay ay yimaadaan salaadda ma jabaysa wa biwuquuci najaasati najaasta dhicitaankeeda idna waa ku buraysaa in lam tulqa xaala haddaa markaa aan la tuurin min gayri xamlin iyadoo aan la qaadin in lam tulqa xaalan yani waa markaaba dumaaninada waxay culimadu ku qadareen in muddada lagu tuurayo aan lagu day in lagu daynayn haddaa lagu daayo way salaada way jabaysa marka waa qadarka dumaaninada ugu yar inta dumaaninada ugu yarna waxa wey qadar la odhan karo subxaana allah ama subxaana rabbi alcaiim la odhan karo waay nijaas qofka hadday ku dhacdo nijaastu hadda u fiirso oo arrimahani waa shuruudi waxay noqonaysaa uun waxaynu soo marnay salaada shuruud ay leedahay iyo arkaanay leedahay arrimahaas unbuu sheekhu inooga warramaya waxaad ogaataa haddaa salaada laga waayo shardi shuruudii ka mid a salaadda asixi mayso maxaa ka mid a weyse la-aanta isagoo weyseysanin hadduu tukado salaadda ma asixayso isagoo salaadii ku dhex jira haddee weysadiisi jabtana salaadda way jabaysaa iyadana shuruudda waxaa kale ka mid ahayd in nijaasta laga ilaaliyo jirhka marada iyo iyo makaanka meesha soo ma haddaba nijaas hadday ku dhacdo oo maradiisi ay ku dhacdo isagoo tukanaya ya oo uu ku daayo oo saa uu ku tukado salaadiis asixmaysa iyadan salaadiisi bay buraysaa ma asaxayso marka shuruuddii waa loo ilaalinaya haddaa shuruuddii la waayo salaaddii ma asixi mayso arkaantana waa loo ilaalinaya arkaantii haddaa la waayana waa saas oo kale iyadan inuu inoo sheegaya insha allah marka wa biwuquuci najaasati najaasa dhicitaankeeda in ku buraysa qofku nijaasa ku dhacdo in lam tulqa xaalan min gayri xamlin hadda markaa aan la tuurin iyadoo aan la qaadin qaaditanka gacanta ku qaadi maayo qofku yani waa nijaasi hadduu gacanta nijaasi ku qaado dee nijaasi buu qaaday mar hadduu nijaasi uu qaaday ay la xidhiidhay oo uu taabtayna salaadiisi waa jabaysa marka waxaa laga yaabaa isagoo tukani horta se nijaas ugu dhici kartaa way ku dhici kartaa waxaa ka dhici kar waqtiyada qaar ka mid ah in dabayshu ay kusoo tuurto oo kale saxaaro meel taallay ay soo qaadatay ama saalo meel taallay dabeetana ay dushaba ka soo saartay baa dhici karta marka waa inuu iska tuuraa isagoo aan taabanayn waa maalan maradiisii oo kale hurgufow oo intuu labadaa dhaco saa u tuuro way ka dhacaysaa marka marka marka ku dhacday waa arkay isla markiiba hadduu iska tuuray isagoo aan qaadin lakin gacmaha iyo waxbaan oola tegin oo siyaabo kale u tuuray marka maradii u hurgufay oo kale iyo maradu dhinaci daraf intuu qabtay dhinaca kale ka tuuray oo kale iyo saas oo kale hadduu saa sameeyo salaaddiisi sax bay noqonaysaa haddii kale u daayana salaadda waa ay buraysaa laakiin waynu qaybinayna u fiirso ya waxaynu qaybinaynaa nijaasta nijaasta waxanu qaybinayna laba qaybood inay nijaastu qoyan tahay iyo nijaastu qalalantay imika tuu ka warramay inu leeya hala tuuro waa te ya waa ta qalalan weeyaan yani ta qoyan ma waxaa laga yaaba in suurageli weydo tuuritaanka haddaa la tuuro xataa waxba ku hadhay ila wa qoyan tahay taa qalalan waa la tuuri doonaa qofku hadduu iska tuuro isagoo aan qaadaynin hadduu iska leexiyo salaaddiisii wuu wadan doonaa hadduu daystana salaaddiisi way jabaysaa ka halkaa inoo dhig maxaa hadhay ya markay qoyan tahay nijaastu ay ku dhacdo haddii uu marada iska tuuri karayo cawradiisina ay asturnaanayso maradu iska tuuri doona nijaasay ku dhacday salaaddana waa wadanaya tusaaleda muxuu noqonaya go-i uu huwanaa go- buu huwanaa qofku go-iba nijaas qoyan kusoo duushay ku dhacday wuuna arkay go-i buu halkaas kaga tuuro iska dhigay cawradiisi waa asturan tahay oo dee sida kale waa dhar buu xidhan yahay salaaddiisi buu iska wata sax weeyaan maxaa u daliila waxaa u daliila rasuulka caleyhi salaatu wasalaam salaad buu tukaday isagoo kabaha xidhan kabihiisu waxay lahay nijaas dabeetana waa loo waxyooday saxaabadana waa ku xidhan imaam buu ahaa markaa dadku way ku daba xidheen kabuu xidhnaa saxaabadan kaba kabihiibay iyaguna iskaga tukadeen ay xidhnaayeen markuu salaada dhexda marayo ayaa waxaa loo sheegay kabihiisani inay nijaas leeyihiin kabihii buu iska saaro halkaas ka dhigo salaadiisu iska watay dadkuna markay arkaan rasuulka kabaha iska bixiyay iyaguna iska wada bixiyeen halkan waxayna ka qaadanayna saxaabadu si ugu dadaali jireen rasuulka inay ku daydaan iyagu salaaddii ku jira ayay waxay arkeen isagoo kabihiis ka bixiyey si iska wada bixiyeen iyaguna markaasuu wuxuu ku yuri rasulku warka salaada laga baxay maxaa idinku dhacay kabaa u bixiseen markaasu waxaan ku aragnaa adoo iska bixiyo annaguna waanu iska bixin markaasu wuxuu yihi waxaa jibriil baa ii yimid wuxuu ii sheegay inay kabahaygu ay leeyihiin qurun bimacnaa nijaasin ay leeyihiin saasaan u saaray buu yidhi hadda somaarti uu iska saaray ya marka qofku muxuu samayn doonaa hadduu iska dhigi karayo maradii iska dhigay maxaa soo hadhay hadduuna dhigi karayn isna u dhigi karayn ya cawradii baa muuqanaysa macawiis buu xidhan maalan gunti buu guntay guntigii bay ku dhacday hadduu iska bixiyo dee cawradii baa muuqanaysa muxuu samaynayaa salaada waa ka baxaya salaada waa uu ka baxaya dabeetana nijaasu iska soo nadiifin doona oo intaas weeyaan wankishaaf alcawrati iyo cawrada oo faydantaa in lam tustar xaalan hadda markaba aan la asturin iyadana qofka haddii cawradii ay faydanto waxaa laga yaaba dabayshoo kale inta soo dhacdo inay maradii qaadaba kor u qaado deetna haduu markaba asturo salaadiis waa sax lakin hadduu iska daysto maxay noqonaysaa iyadana ya salaadda waa jabaysa waxaa kale iyadana salaadda ku jabaysaa inkishaafu alcawrati aha qofka oo ca- cawradiisii ba- fayda camdan ay ku jabaysaa camdi hadduu la yimaado salaadda way ku jabaysaa waay halkaa markaa inkishaafu alcawra iyadana wey waxay dhahen culimadu waxa dhici karta waqtiyada qaar kamid a qofka inuu cawradiisu marada uu gacantiisa ku asturi karo maalan waxaa laga yaabaa in mara dilaacday oo bawdyadiisa oo muuqato oo kale salaadiina waa ku jira hadduu gacanta ku ururiyo oo maradii saas kugu soo qabto oo salaaddii saa ku tukada sax wey yani cawrada wuu asturo gacantii ku asturay gacantii ayuu ku asturay halkaa waxaynu baraarujinayna markaa dhalinyarada ku tukada shaarka iyo surwaalka markay rukuucaan qaar badan oo ka midi barida iyo xaggaa dambe way muuqataa iyo sujuudda oo kale iyo waxa weeyaan shaarkii surwaalkii baa kala durkaya ama garan buu xidhan garankii surwalkii baa kala durkaya dabeetana wuu sujuudaya dabadiisa way muuqataa halkan muuqataana waa cawro cawrada in la astoonaana waa waajib ma garatay hadduu og yahay inay caynkaasi jirto salaadiis maba sha saxaysaba qof u qastiyey camdan buu sameeyey ma garatay sidaa awgeed waa inuu qofku markuu tukanayo wax cawradiisa asturaya waa inu xidhaa oo shaarku xidhan waa inu dheeraadaa oo barida hoosu dhaafaa hadda ma garatay aad bay inoogu badantay welibana wuxuu u bahantay in la baraarujiyo qofka lagu baraarujiyo la yidhahdo shaarkaaga iyo surwaalkaagu way kala markaad rukuucdid iyo markaad sujuudid way kala durkayaan ee waxa weyaan dee cawrada hagaaji ila salaadda ma ansaxaysa haddii kale soo maaragti waay wanutqi bixarfayn halka waa kalaamka wey hadalkuna salaadda waa jabiya salaadda dhexdeeda lagu hadlo hadalka waxaynu qaybinaynaa laba qaybood inuu qofku uu salaadda dhexdeeda ku hadlo caamidan caaliman bitaxriim caamidan isagii oo camdi u sameeyey camdan waay wuu kasay marka camdan markale maxaa ku baxay nisyaanka wuu is ilaaway marka ogaan buu hadlay wuu is og yahay isma ilowsana inuu salaaddii ku jiro waa og yahay haddana wuu hadlaya kaa salaaddiisa way jabaysaa wa- ka labaadna waxa weya caaliman bitaxriim waa inuu og yahay in salaadda dhexdeeda in lagu hadlaa inay xaaraanta oo inay banaanayn maxaa ku baxay isagana jaahilkii kii aan garanaynin marka qofkii is ilaaway isagoo is ilaawsan hadlay iyo qofkii jaahilka ahaa ee aan garanaynin salaadda dhexdeeda in lagu hadlo ee hadlay labadaas salaadoodu jabi mayso labadaas salaadoodu jabi mayso marka salaadda markuu hadalku markuu salaada uu jebinayo imise imise qeyd ba ku xidhan imise shardi ba ku xidhan labaa ku xidhan soo ma maxay yihiin labadu camdan iyo caaliman camdiga wax micnaheedu wuu kasaya caalimkuna muxuu yahay in xa- inaanay banaanayn salaadda dhexdeeda lagu hadlo intaas baad qabsanaysaa waayo haddaba hadalka jebiya hadalka wax jebi ee salaadda jebinaya muxuu yihi hadalka salaadda jebinaya waxa weeyaan waa wixii ka kooban laba xaraf wixii ka badan laba xaraf iyo wixii ka badan hadduu laba xaraf iyo wixii ka badan uu ka kooban yahay ya salaadda ku jabaysa labada xaraf iyo wixii ka badan haddii doonaan iyo inay noqoninba kalaam wax ama la fahmayo oo macnole iyoyna noqoninba haddi doonaan waxaan la fahmayo inu macno aan lahaynba haba noqdaanba waa mid ama hal xaraf ina laba xaraf wixii ka badan baynu nidhi xaraf keliya ku jabi maayo lakin xaraf keliya mar buu ku jabaya waa markuu xarafku macno leey macno la garanayo oo la fahmaya buu leey xarafkuna wabu waxbuu ku fahansiinaya maalan haddaad tira qi qi waa hal xaraf qi iska ilaali wey min al min alwiqaayati qi iska ilaali waa wiqaayada baa laga keenay fi waa amar waa min alwafaa oofi weeyaan marka hal xaraf oo macnale oo la fahmayo hadduu qofku uu ku hadlo ya aba uu ku dhawaaqo salaada bay jabsa waa kalaam hadal buu noqday lakin hal xaraf macno aan lahayn hal xaraf oo macno aan lahayn hadduu ku hadlo amaba aan macnaan waxba aan kufahansiineynin salaada ku jabmayso waa laba xaraf wixii ka badan markaasi wnuطqi bxarfin laba xarafoo lagu dhawaaqana waa ku jabaya wa xarfin mufhimin ama xaraf wax fahansiinaya camdan ogaan marka qofku qofkan ku dhawaaqaya camdan buu leyimi yani xaalow yahay qof oo kasuu leyimi wa bilmuftiri camdan bilmuftir iyaduna waxa weyan wixii soonka jebinaya soonka maxaa jabiya soonka waxaa jabiya wixii la cuno iyo wixii la cabo iyo wixii iyo wixii la macnoa insha alla tegi doona iyada taasi waxyaabaha kale la macnaha waay marka soonka waxaa loo qaybiyaa cunitaanka hadduu wax uu cuno isagoo sooman camdan soonkiisu waa jabaya isagoo sooman hadduu wax cuno oo is-ilaawo soonkiisu jabi maayo intaas sow waadix maha si kale noo dhigana haddii uu isagoo sooman wax cuno camdan soonkiisu wuu jabayaa waxa uu cunay ama ha badnaado ama ha yaraado waxa uu cunay ama ha badnaado ama ha yaraado soonka saasuu ku jabay waay isagoo sooman hadduu wax cuno oo is-ilaawo soonkiisu jabi maayo ama ha badnaado ama ha yaraado salaaduna waa la mid hal meel bay kaga duwanaanaysaa isagoo salaada ku jira hadduu wax cuno camdan ama ha badnaato ama ha yaraato soonkiisu wuu jabaya soo ma aratid waxaan jeeda salaadii soo jabaysa isagoo salaada ku jira soonkii waan soo soo sheegna samahayn salaadii isagoo ku jira hadduu wax cuno ama wax uu cabo waxa uu cunay ama ha badnaado ama ha yaraadee camdan hadduu la yimid salaadiis way jabtay oo isku mid soo maartay soonkii ya maxaa hadhay nisyaankii soo maha maxay nidhi soonka maxay nidhi soonka hadduu wax cuno oo cabo isagoo is-ilowsan soonkiisa ma jabaya mase ma jabaya waayo waxa cunay hadduu badan yahay iyo hadduu yar yahay ma isku mid daba sii kala duwan yihiin waa isku mid soo maha salaadda halkaa ku kala duwan yahin haddaba salaadda isagoo is-ilowsan hadduu wax cuno isagoo isloosan waxaa loo kala qaali doonaa waxaanu cunay miyuu badan yahi isagoo yari hadduu waxa uu cunay uu yar yahay salaadiis waxba noqon mayso hadduu waxa uu cunay uu fara badan yahayna salaadiis way jabaysa halkaa maxay ku kala duwanaadeen marka ya soonkii bay ku kala duwanaadeen waayo soonka isagoo hadduu yar yahay hadduu badan yahay labadaba ma uu jabayna nisyaanka ma uu jabayna laakiin marka ay salaada tahay hadduu isagoo is-ilowsan wax uu cuno wixii uu cunay hadduu badan yahay salaadda way jabaysaa haddii uu yar yahayna salaadda jabi mayso yarida iyo badnida maxaa lagu kala garanaya curfigaa loo celinaya waxaan cunmay wax yar masama culimada qaar kamid waxay yihahdeen waxa weeyaan xabadda fuulka ah ama faasuuliyaha wax leeg hadduu cuno waa wax badan waxa wixii ka yar unbaa wax yar noqonaysa laakiin taa haddii haddii markaa waxa weeyaan ay gaadho fuulka xabadda fuulka ah iyo wixii ka badan wax badan buu noqonaya wax badan buu cunaa la ohanaya saas yidhahda culamada kale marka hadduu qofku isagoo atixiyaasanaya hortiisa xabad loosa uu ka helo deetna uu qaato cuno xabad looska maxay laagtay fuulka laagta maaha marka salaada khatar bay gelisa marka waa kaynu guri walakli lkathiiri cunitaanka faraha badan le naasiyan xaalow ya iyaduna way ku jabaysaa ya waay wa alaai xarakaatin saddex dhaqaaqna way ku jabaysaa saddexdaa dhaqaaqo mutawaaliyaatin isku xiga walow sahwan ba ha noqoto sahwi ba ha noqoto saddex dhaqaaq salaadda waxaa la doonaya ina inaan la dhaqdhaqaaqin waxaa la rabaa deganaanshu iyo maaragtay a xarakaad o dhan waa laga elananaya xubnuhu xataa way khushuucayaan in la wada khushuuca la doonaya marka wixii dhaqaaqa dhaqaaqu ama lugaha ha noqdaan ama gacmaha ha noqdaan ama madaxa ha noqdo dhaqdhaqaaq dhan wuu iska elananaya marka hadduu dhaqdhaqaaq la yimaado saddex dhaqaaq hadduu la yimaado saddexda dhaqaaqba isku xigaan salaadda way jabaysaa tallaabo hadday noqoto uu tallaabo hore u qaaday lugtiibu hore u qaaday haddana dib buu soo celiyey haddana hore u qaaday way jabtay waayo lugta lugta horow qaadkeeda iyo dib u soo qaadkeeda waa laba hadduu inta hore u yar qaado haddana dib u soo qaaday waa laba marka ku celiyey waa saddex isku xiga saad jaas gacmahan gacantuu dhaqaajiyey uu fidiyey uu soo celiyey waa mar mar labaad buu ku celiyey haddana haddana midka saddexaad buu ku celiyey way jabtay salaaddii ya gacantu iyo lugtu waxay ku kala duwanaanayaan lugta marka la qaaday la soo celiyo waa laba markaa la qaadayna waa mar marka la soo celiyna waa laba marka labaad bay noqonaysa gacantana marka la fidiyo la soo celiyin bay mar noqonaysaa iyadu hal mar waayo lugta iyada waxa weeyaan caadadeedu ina sugnaato gacanta dhaqdhaqaaq bay samaysaa waa tan de ama gacma kor loo qaaday ama kule dhaqaaq bay samaynaysaa iyada la mid maaha lugti lagu halkaasu mid halkaa aad dhigtoon bay taagnaanayaan oo de horena loo dhaqaajin mayo dibna loo dhaqaajin maayo ilaa limaslaxati sala salaadda maslaxadeedii mooyaane oo salaadda maslaxadeedu waa maxay safka hore hadduu bannaan yahay inaad buuxisid oo hore u dhaqaaqid ama xaggan inta loo durkay aad noqotay inaad la durugtid oo safkii lasku lasku hagaajiyo marka wixii dhaqaaqo dhanna waa la iska ilaalinayaa dhaqaaqaasna hadduu isku xigxigo walow sahwiba ha noqotaba e iyadana salaadda waxbuu yeelaya halkaana saa u hayso walwathbati lfaaxishati wasbada waxaa booditaanka qofku kor intuu kor u boodo labada lugoodba kor buu qaaday marka kor u qaad waa uu maxaa odhanaya uu booday la odhanaya soo labada lugood mar kor u wada qaado hal mar kor u qaado uu booday booditaanka alfaaxishati ee foosha xun leh waxay dhahaen culimadu wasbada sideedayba u tahayba muxuu ahaa faaxishooti uma baahna faaxisho in la raaciyaba qofku inuu kor u boodo isag salaad ku jira taasaa fool xunba marka booditaanka uu kor u boodaana iyadoo salaadda way jebinaysaa wadarbati almufridati iyo waxa weeyaan adarba waa garaaca guud almufrida talax tagsan isagoo salaad ku jira hadduu mas soo mara masha duu ku dhufan doonaa muddo yaruu sito hal mar buu ku dhufani salaadiisna waxba noqon mayso laakiin garaacu hadduu farabato oo uu maaragtay talax tago iyadana waa la midoo salaadda way ku jabaysaa ayib ya waxbaan qalda waxbaan ka tegey waay haddaba halkaa waxaynu afcaasha salaadda salaadda ficilka lala yimaado waxaynu u qaybinaa labo iminka xarakaadka iyo wasbada iyo darbada waa afcaal afcaasha salaada dhexdeeda lala yimaadaa waa laba qaybood ficil salaada jinsigeeda ka mid a iyo ficil aan ka mid ahayn jinsiga salaada waa labadaas maxaan idhi ficil ka mid a jinsiga salaada afcaashii salaada marka maalan waxa noqon rukuucdii sujuuddii maaragtay waxa weeyaan qucuudkii ya qiyaamkii waa wada afcaal jinsigii salaadana waa ka mid waa min jinsi sala salaadii ka mid yihin qofku haddii uu rukuuc ziyaadiyo uu la yimaado ziyaado ah ama ficil waxaan jeedaa sujuud ziyaado ah ama qiyaam ziyaado ah ama qucuud ziyaado ah hadduu la yimaado oo isagoo is-ilowsan uu la yimaado salaaddiis waxba noqon mayso isagoo is-ilowsan hadduu la yimaado salaaddiis waxba noqon mayso waay kaas waa mid weeyaan waxaa soo hadhay ya amdi isagu waa way ku jabaysaa jinsiga salaadda ka mid taban soma afcaashaas maxaa hadhay kuwa aan ka mid ahayn jinsiga salaadda ka mid ahana kuwa aan jinsiga salaada aan ka mid aan ahayn waa dhaqdhaqaaqan waa socodka ya waxa weeyaan wasbada iminku inoo sheegay oo booditaankaasi leh hadda ma garata waxaa ka mid kabaho la iska saaro waxaa ka mid a ishaaritaanka gacmaha qof wuxuu u ishaaro waxaa ka mid a waxa weeyaan qof uu qaado ama shay uu qaado isagoo tukani wax qaadaya afcaashan uu la yimid salaada jinsigeeda ka mid maaha jinsigeeda ka mid maaha waay haddii uu la yimaado oo ay farabadato salaada way jebinaysaa bilaa khilaafi hadday farabadato salaada way jebinaysaa hadday yar tahayna salaadda waxba yeeli mayso wax yar hadday tahay yaridiina curfigunba loo celin dona wax badan mase wax yar sababta caynkaa loo leeyay waxa weeye qofku albaabka hortiisa isagoo ku tukanaya haddii albaabkii la garaaco tallaabo hore u qaado ama laba tallaabo hore u qaado albaabkii u furo ya sax wey wayna ka sugnaatay rasuulka alayh isalaatu wasalaam ma garata isagoo salaad tukanayaa la salaamay gacantii ugu ishaaray ishaaruu sameeyey marka markii afcaashan ay yar tahay salaadda waxba yeeli mayso hadday farabadato laakiin salaadda way jibinaysa marka afcaasha salaadda saas u kala qaad fi waxaan jeeda afcaasha salaadda dhexdeeda lagu sameeyo wey salaada dhexda ficilka la yimaado hadduu jinsigii salaada uu ka mid yahay oo la ziyaadiyo haddii nisyaan ay tahayna salaada waxba yeeli maysa haddii caamta tahayna waa jabinaysaa haddii maaragtay jinsigii salaada uuna ka mid ahay inuu farabadan yahina salaada way ku jabaysaa hadduu yar yahayna salaada waxba yeeli maysa waa intaas wabiziyaarati ruknin ficliyin rukni ficli ziyaarintii iyaduna waa ku buraysaa ruknigaasoo ziyaaratu rukni rukni ziyaarintii ayay ku buraysaa ruknigaasoo ficliyin ficliya camdan caamidan xaalo yahay qofku mid ula imanaya u ziyaadinaya marka waxa weeyaan oo kas iminkaynu sheegaynaba mayna taa imika sheegin ya haddaynu sheegin hadda yaa ku celinaya taa marka hadda hay fadal mm waa inaga nidhi haddii la ziyaadiyo afcaasha salaada jinsigeeda ka mid a sahwan hadda loo siyaadiyo waxba salaada noqon mayso maahayn camdan hadduu siyaadiy ka war bal tusaale adu maya tafadal waka fariid sujuuddii buu ziyaadiyey sujuud waa imsa laba saddex buu ka dhigay ogaanna uu siyaadiyey camdan salaad way jabtay salaadda waa ay jabtay masaajid ila jaaraa oo duhurkan ku tukado ayaa mar baan oday dadka iskaga tukada masaajidka ayaan salaada bahaaradan uga soo bilaabay salaada duhur marka la tukado shan daqiiqadood shan daqiiqo ayaan u yar jeedin jiray deetan waxaan soo gaadhnay wiiggii waxay ahayd markaa saddex cisho oo kala duwan waxaan soo gaadhnay sujuud sahwiga markaa sujuud sahwigii markaan marayno ayaa waxaan ka warramay qofku hadduu ziyaadiyo rukni hadduu ziyaadiyo maalan oo hadduu rukni ziyaadiyo sahwan hadduu siyaadiyo is-ilaawo dee salaada jaamis sujuud sahwi la iman doona wanag wanaga soo maraynay soo saama ahayn hadduu camdan ula yimaadana way jabaysaa hadduu kasula yimaado way jabaysaaba intaasaan u sheegay marka haddee dee casharkii bay la maray dabeetana markii aan dhameeyey nin baa ii yimi odaya sheekhow waxaa tidhi qofku hadduu rukuuc ama sujuud ogaan u siyaadiyo haa soo dhici kartaa buui salaaddu tukanaya ogaan buu siyaadin karaa miyuu waalay ya waxaan kuli culamada kutubta inoogu qortay wayna dhici kartaa ma de waa qof qof qofka hadduu dadka qaar ba iska ciyaaray hadda doonaan marka hadduu sameeyo de salaadda way jabaysaa may may macquul maaha inuu qofkiisi ilaawaa waa macquul laakiin inuu ogaan caynkaa u sameeyo macquulba maaha buda salaad bu tukanay siduu ogaan ugu sameynaya ya marka wa wa waa saas wey laakiin way dhici kartaa maaha waxaan dhici karin maha way dhici kartaa inuu qofku caynkaa ogaan u sameeya waa dhici karta waay والتقدم على إمامه بركنين فعليين والتقدم على إمامه إمامك سو كهر مرو بركنين لبا ركني لبا ركني أو فعليين فعلا تقدم على إمامه بركنين فعليين والتخلف بهما إيه إنو كدن بيو كهرو إمامكيسي لبا ركني بغير عذر عذر دار الآن horta imaamka in la mutaabaceeyaa waxay noqonaysaa maxay waajib imaamka in la mutaabaceeya maxay noqonaysaa waajib waay mutaabacada imaamka waa la raacaya wey imaamka in la raaca waxay noqonaysaa waajib mutaabacaduna maxay tahay imaamku markuu rukni uu gudogalo in laga daba galo ruknigaa uu galay intaanu ka soo bixin waa in la waa in la waa in la waa in lala galaa wuu rukuucaya waa laga daba rukuucaya wuu sujuudaya waa laga daba sujuudaya kaas ayaa mutaabaca la yidhahdaa haddaba mutaabacadu waxay noogu qaybsamaysaa waxa weeyaan in saddex xaaladood bay noogu qaybsamaysaa imaamka ma'muumku inuu imaamka afcaashiisa la muqaaraneeyo mar wada socdaan inuu ka horeeyo iyo inuu kadib dhaco waa imse saddex waay sheekhan weydiina su-aasha hay adiga adiga sheekha adiga kugu xiga ahi a imsena sheeg hay saddexa sheeg ya maya waxaan la hadlaya sheekha de adan la hadlaya adiga adiga de ha bal sifican fadhiso horta hay hay waa kow waa laba iyo in ka hormaro waa saddexdaas weeyaan sax wey ya inuu imaamka la socdo muqaaranadiya inuu ka da ka horeeyo iyo inuu ka dambeeyo waay muqaaranada inoo soo qabo haddaba afcaasha salaadda hadda weeyaan maaha maaha qira'adii maaha iyo iyo qowlkii maaha waay takbiirat lixraamka hadduu la muqaaraneeyo salaaddiis guntami mayso takbiirat lixraamka hadduu la muqaaraneeyo guntami mayso salaaddiisu allahu akbar bay mar wada yidhaahdeen imaamkii iyo ma'muumkiiba mar bay wada yidhaahdeen ma'muumka salaadiisu ma guntamayso waayo waxaa shardiya takbiiratu lixraamka ma'muumku inuu ka dambeeyo takbiirat takbiiratu lixraamka imaamka shuruudii takbir ixramka waan kuso marnay dib uguna qaadan doonti shuruudii takbirat ixramka waan kuso marnay in ma'muumka takbiirtiisu ay ka dambeyso takbiirta imaamka hadduu mar la yidhaahdo ma asaxayso marka salaadiisu may guntamin wey iyada kaas waa takbiiratu ixraamki waay waxaa inoo hadhay waxa weeyaan marka kuwa kalena inu muqaaranay iyadana sax ma hadde afcaasha kale rukuucii mar la rukuuco sujud mar la sujud sax maha salaadiisu buri maysa lakin de inu la muqaaranayo maha sax maha taas ayib inuu imaamkiisa ka hormaro inuu ka horeeyo waay iyadana waxaynu qaybinaynaa ina takbiirat lixraamka uu ka horeeyo iyo afcaasha kale inuu ka horeeyo takbiirat lixraamka hadduu imaamkii ka hor ka hormaro oo uu ka horeeyo salaadiis guntami mayso waayo imaamkii oo aan xidhanin iyuu isagu xidhay iyadu guntami mayso ka salaada marku markuu arko imaamkii oo xidhay yuu ka daba xidhan doonaa soo sax ma waayo maxaa hadhay afcaashii kala de ee aan ahayn takbiiratu ixraamka aan ahayn sida rukuucdii sujuuddii iyo waxaa rukuucdii buu ka hormaray ama sujuuddii buu ka hormaray ama afcaashii kale ee ayuu ka iyuu ka horreeyey imaamkii buu ka horreeyey laba rukni hadduu ka horeeyo laba rukni hadduu ka horeeyo oo imaamkii uu ka horomaro salaaddiisa iyadana sax noqon mise way buraysa welibana hadduu u camdiyo batalat salaatu salaaddiisa way jabaysaa waay laba rukni baynu nidhi hal rukni hadduu ka horeeyo salaadda waxba noqon mayso maxay noqonaysaa maalan imaamkii hadday doono si kale noo dhiganaaba saddex saddex baan ka dhigana xaaladood inuu ka horo maro rukni wax ka yar maalan imaamkii rukuuc buu rukuucaya deetna imamka soo rukuuc rukuucdiis ka soo gaadhaya saad waxba noqon mayso hal rukni buu ka horeynaya oo dhammaystiran salaada iyaduna waxba noqon mayso salaadiis waxba noqon mayso maamuunka ka horreeyay imaamkii imaamkii buu ka hor rukuucay imaamkii oo qiraa'adii u taagan buu rukuucay isagu dabeetna weli isagoo qiraaadii ku jiru soo toosay waa rukni kaamil ka horreya somaarta deetna imamki waa ruku imamki waa rukuucay rukni dhamaystiran buu ka horreeya marka iyadana salaadiis waxba noqon mayso laba rukni hadduu ka horeeyo iyo wixii ka badan salaadiis way jabaysaa oo maxay noqonaysaa imaamkii oo taagan oo faatixada aqriyay qur-aanka aqriyaya ayuu rukuucay wuu ka soo toosay wuu sujuuday wuu ka soo toosay weli imaamkan wuu taagan yahay ictidaalka waa rukni qasiir ahoo culimadu ma tiriyaan ya wuu ima wuu rukuucay imaamkina wuu taagan yahay wuu ka soo toosay waa rukni wuu sujuuday waa rukni labaad ruknayni ficliyeyni awiileyni labadaba laba dhaadheer bay noqonaya wuu sujuuday wuu kasoo toosay laba rukni baa saa ku dhamaystirnay mar haddii laba rukni oo dhamaystiran uu ka horeeyo salaadii soo jabasa waayo muxuu noqonaya qof mutalaaciba qof ciyaaraya buu noqonaya salaadana way ku jabaysaa arrintaas halkan isla fahnaan marane waay marka culimadu wuxu hahay haduu qof jaahil yahay oo aan garanaynin amaba saahiya oo is-ilowsan salaadiisu jawi maysa ba yidhahda oo wuxuu ya waqtiyada qaar ka mida dhacdaa mogti qofku waxa shay kasta u dhici karaa dadka qaar baa yaa seexanaya waxaa laga yaaba inuu qofku waxay idhahdeen uu soo fadhiisto deetana isagoo mutamakina uu gam-aba dabeetna u ku baraarugown imaamkii oo rukuucsan amaba imaamka oo soo sujuuday allahu akbar dambe u ku baraarugo waa dhici karta kaas waa takhallufka marka wax dhici kara una jeeda un muxuu ahaa inuu qofku ama ka horeeya ama u ka dambeeyo wax dhici kara imisaynu sheegnay laba xaaladood muqaaranadii iyo taqadumkii soo ma maxaa inoo hadhay ya inuu imaamkii ka daba kadib dhacadde soo ma imaamka maanta horeynaya iyadana wuxuu noogu sheegay laba rukni oo ficliyeyna inuu ka dambeeyo waay iyada waxaa loo qaybiyaa laba qaybood takhallufka inuu cudurdaar leeyahay iyo inuu bilaa cudurdaari hadduu cudurdaar una lahayn hal rukni oo keliya imaamka hadduu ka dambeeyo salaadiis waxba noqon mayso salaadiisu waxba noqon mayso haddii uu laba rukni uu ka dambeeyana oo dhammaystirana salaadiisa way jabaysa waa tii hore cagsigeeda un tii hore keeba horreynaya ma imaamka si maamuumka maamuumka imika cagsi ka dhig yaa horeynaya imaamki yaa dambeynaya maamuumki marka hal rukni hadduu ka dambeeyo salaadiis waxba noqon mayso mithaalkeeda wuxuu noqonayaa imaamkii baa rukuucay isagoo qiraadibu ku hadhay wuu ka soo toosay samica allahu liman xamidaa buu yihi weli isaguna faatixad bu akhriya maamuunkii ama qiraa'ad bu aqriyay rukni dhamaystiran buu ka dambeeya soo maha salaadiis waxba noqon mayso laakiin laba rukni hadduu ka dambeeyo oo dhamaystiran salaadiisu way jabaysaa oo maxay noqonaysaa waxa weeyaan laba rukni waa tii hadeertaynu sheegin o kale weeyaan maamuumkii wuxuu ku hadhay qiraa'adii qiyaamkii weli waa taagan yahi imaamkiina sujuudi buu ka soo toosay wuu rukuucay wuu kasoo toosay wuu sujuuday wuu kasoo toosay laba rukni baa ayaa saa ku dhamaystirmay welina isagu faatixadii u akhriya salaadiis isagu jabasa waa qofka bilaa cudurdaarkaa wey maxaa hadhay adiga adiga adi kaa dambeeya haahey maxaa inoo hadhay way dhamaatay may dhamaan waxba harsan soo ma maxaa harsan ya kii cudurdaarka lahaa sheekha oo la soco ya kii cudurdaarka lahaa ba inoo hadhay ka cudurdaarka le saddex rukni buu ka dambeyn karaa saddex rukni ayuu ka dambeyn karaa oo ka cudur cudurdaarku muxuu noqonaya cudurdaarku waxyaabo badan buu horta noqdaa waxyaabo doora ayaa u noqdaa waxa weeyaan waxaa kamid a qofka baطiiء اqiraaءة qofay qiraaadu ku culustay aada qiraaadu ugu culustay aqrinteedi waxaa laga yaaba in fara badan inuu aqriyo waa ضacf الlisaan carabkii baa dacf ku jira deetna carabkii baa culus deetna aqrintiibaa waxay qaadanaysaa waqti dheer bay qaadanaysaa marka markuu imaamkii la tukanayo oo kale mitna duhurkii ama casarkii oo kale la tukanayo ayaa laga yaaba intu faatixada akhriya waqti dheer inay ku qaadato deetna imaamku rukuuco kasoo tooso sujuudo kasoo tooso isaga marka waxa la rabaa in imaamkii uu inuu isku dayo inuu daba socdo oo intuu gaari karo uu gaadho axwaal kalena way qaadan doontaa insha allah kutubta kale ayay isaga inoogu iman doontaa insha allahu tacaala waay aynu muraajacayna inta haddaba imaamka mutaabacadiisa imisaan u qaybinay saddex ta koowaad in la muqaaranayo ta labaad inuu inuu ka horreeyo maamuumkii soo maha ta saddexaad inuu imaamkii ka dambeeyo muqaaranada inoo soo qabo haddii uu imaamkii isagu ay muqaaranoodaan maxaynu qaybinay laba inuu takbiirtu ixraamkii la muqaaraneeyo iyo afcaashii kale soo maha takbiirtu ixraamka hadduu la muqaaraneeyo salaadiisu ma xidhmaysaba maba xidhmayso waayo yaa ka jawaabaya qof uman dooni ka jawaba su-aashaas waayo sababta maxay sababtu u socon weyday waa maxay wey waay hay a shardi baa la waayay sax wey shuruudda takbiirat ixraamka ayaa meesha ka maqan oo ahayd inuu imaamka ka dambeeyo takbiirtiisa waay taqadumka inoo hadhay inuu imaamkii ka horeeyo imaamka ka horeynta ka horeynaya waxaan u qaybinay iyadana imisan ka dhignay saddex soo ma imaamkii rukni waxaan rukni aan dhamaystirnay inuu ka horeeyo salaadiisu maxay noqonaysaa waxaama noqon maysa soo ma tusaalaheeduna imaamkiibu ka hor rukuucay imaamkuna rukuucdii kusoo gaadhay rukuucdiisu kusoo gaadheenba waay ka labaad maxay ka labaad muxuu noqday rukni dhamaystiran bu kaho iyuu ka hormaray imaamkiibu ka horeeya aya adiga ka jawaab istaag adiga adig istag ha istag istag ay ka jawaab su-aasha ha waa waa sax wey hay ta saddexaadna ku dar saddex rukni fadhiiso saddex rukni wa way waay si fican fadhisaad si fican fadhisa nimankiina tirar ku jiif fadhiyow si fican fadhiista kitaabka adaabka mina dhigan horta ya weli miydaan gaadhin halkaa miydaan gaadhin imikun bala bilaabay markaad gaadhi mana xisaabina hadda waay insha allah waay waxa weeyaan inuu ka horeeyo halkaa rukni weya waa sax uu saxay taasi rukni inuu ka horeeyo dhamaystiran salaadii sax u noqon mayso waay waxaa inoo hadhay inuu ka horeeyo maxay laba rukni oo dhamaystiran soo ma laba rukni oo dhamaystiran hadduu ka horeeyana salaadiisu way jabaysa kaana halkaa inoo dhig maxaa hadhay inuu imaamkii uu ka dambeeyo kaas taqadumkii waa sameen inuu imaamkii ka dambeeyo dambeynta uu ka dambeeyaana maxay noqonaysaa iyadana laba soo ma haye ta koowaad inuu cudurdaar uga dambeeyo iyo cudurdaar la-aan inuu ka dambeeyo hadduu cudurdaar la-aan uga dambeeyo hal hal rukni hadduu ka dambeeyo oo dhamaystiran salaadiisu ma abaysa mise ma abayso ma abayso laba rukni oo dhamaystiran hadduu ka dambeeyana way abaysaa sababto a cudurdaar male isagu waay qofkii cudurdaarka lahaana maxay nidhi saddex rukni ayuu ka dambeyn karaa soo maa ila meelahaas waa intaas weya waniyati qaci salaati salaada goynteeda niyadeeduna iyaduna salaada waa ku buraysaa qofka hadduu niyoodo salaada jaritaankeeda hadduu niyadda ku qabto iyaduna waa buraysa inama alacmaalu biاniyaat marka niyadu waa rukni fi الsalaa tajibu idaamatuhaa xukman xukun ahaan inay markaa ay daa'imto ayaa la doonaya marka qofku hadduu niyada ku qabto salaadii iskaga baxa oo niyeystaba salaaddii inuu jabiyo oo uu gooyo salaada markaasi jabtay iyaduna ay burtay wa tacliiqi qacihaa iyo goynteeda oo markaasi uu la xidhiiriyo bishayin shay wa tacliiqi qacihaa goynteeda oo uu ku xidho bishayin shay in ku xidho dheh shay buu ku xidhaya oo shaygu muxuu noqonaya salaadii buu yuu gelaya isagoo salaada ku jira ayuu wuxuu odhanayaa hadduu hebel soo galo salaada iska baxa hebel hadduu soo galo salaada ka baxa isla markaasi jabtay isagoon sooba gelinba mar alle markaa uu ku xidhayba niyadiisii uu ku xidhay qofka shaygaa uu ku xidhay ayay salaadii ba jabtay soo socma ahi waay iyada iyo islaamnimadu waa isku mid weeyaan islaamnimada ka bixitaankeeda hadduu niyadda ku qabto u ka baxay islaamnimada haddii uu ku xidho ka bixitaankeeda shay hadduu ku xidho isla markaasu ka baxay wuxuu yidhi hadduu hebel kula hadlo islaamka uga baxa isla daqiiqadaasu ka baxay diintii ya hadduu hebelba kula hadlo diintaba ka baxa isla markaas ayay jabtay islaamnimadii oo diintii uu ka baxay oo dib u soo islaama ma garatay marka halkaa dadka qaar kamid ku ciyaaraanoo waxa weeyaan marka dadka qaar kamid iskhilaafaan oo kale oo war diinta oo war ilaahay ka yaabo oo ayaa laga yaba inu war diinta waana kaaga bixi waa khatar wey diintaba waana kaaga bixda leey waa halis wey ma garatay marka wax lagu ciyaarama wataradudi fii qacihaa iyo goynteeda oo qofku ku taradudo salaada miyaad ka baxdaa mise waad ku jirtaa salaada jabta iyadana maxaa la doonayaa salaad niyadu niyada waa waa jazm waxaa la goynaya salaadda in la wado in la dhamaystirayo marka tiibuu iyaduna ku taradudayo iyaduna salaaddu waa ku buraysaa oo waa jabaysaa intaas waa waa salaadda waxyaabihii burinayay ee ay ku jabaysay ad maxaas ha ha inaga nidhi ictidaalku waa rukni qasiira bana culimadu laakiin maaha waa rukni awiila insha allah kutubteena soo socotana ku sheegi doono ilahay idankiisa niyat limaamati alladii yalzimu fiihi niyat limaamati niyada imaamnimadu alladii kii yalzamu fiihi dhexdiisa ay waajibayso niyat limaamati imaamka imaamnimada markaa niyadeedu arbacun afar wey inuu qofku uu niyoodo imaamnimo hadduu xataa ma'muum yahayna inuu niyoodo ma'muumnimadii alladii kii yalzamu fiihi dhexdiisa ay waajibayso niyat limaamati niyada imaamnimadu arbacun afar wey afar salaadood weeyaan aljumucatu jimcaha wlmucaadatu salaada lasoo celinayo wlmanduuratu jamaacatan iyo ta lagu nadray jamc in lagu tukado lagu nadray wlmutaqadimatu fi lmari iyo tii roobka dhexdiisa waxa weeyaan jimcu taqdiim lagu sameeyey ee xagga hore lagu jamciyey waay horta halkaa laba arrimood aynu sheegno waxa weeyaan arrinka koowaad jamc marka lagu tukanayo jamc marka lagu tukanayo salaadaha oo dhan inoo soo qabo ma'muumka waxa waajib ku ah ma'muumka waxa waajib ku ah inuu niyoodo jamc inuu ku tukanayo yaa waajib ku ah waa waxa weeyaan waa waa kee waa imaamka oo waxaan jeeda waa ma'muumka ma'muumka waxa waajib ku ah inuu niyoodo jamc inuu ku tukanayo ama afarta halkan nagu jirta ha ahaato ama salaadaha kaleo dhan ba ahaato salaadihii faralka ahaa duhur casr maqrib cishaay salaadihii oo dhan markuu jamc ku tukanayaba inuu niyoodo inuu jamc ku tukanayo ayaa waajib ku ah laba arrimood labadaba waa tokowaade imaam buu ku xidhan yahayoo imaamku wuxuu sameynaya buu la sameynaya oo imaamkii mutaabic uu yahay marka waa inuu niyoodaa jamci ee imaam buu ku xidhan yahay imaamba hogaaminaye waa talabaade fadligii jamc si uu soo xasilo oo fadligu jamc wuxuu kusoo xasilaya qofku inuu niyoodo jamc inuu ku tukanayo kaasi waa imaamkii waxaan jeeda kaasi waa ma'muumkii waxaa inoo hadhay imaamkii imaamku inuu niyoodo imaam inuu yahay afartana waajib kutay afartan salaadood ee halkii nagu yaalla kuwa kale soo hadhay inuu niyoodaa waa sunne siuu jamaca fadligiisa u hela isagu waa isagu cid waxba cid kuma xidhna isagu waa imaamadda isagaa lagu daba xidhan yahay isagu waa imaamo waa lagu daba xidhan yahay masalan hadduu duhur tukanayo duhur hadduu ina tukiyay imaamku oo imaamnimadii uuna niyoonin ama jamac inuu markaa de waxa weeye ku tukanayo aanu niyoonin ya salaadiisu isaguna waa sax kuwa ku daba xidhana waa sax isagu inuu niyoodaa waa sunne waajibku maaha laakiin isaga muxuu waayayaa mar hadduuna niyoonin imaamnimadii hadduuna niyoonin waxa uu waayayaa waxa uu waayayaa fadligii jamaca ya meesha ka baxaya waayo muu niyoonin jamc kutukashadeedi inuu imaam yahuud dadku tukanayo muu niyoonin inama alacmaalu binniyaat horta labadaas u hayso waxaynu kala qaadnay imaamkii iyo ma'muumkii ma'muumka mar hadduu jamc ku tukanayo waxaa laazim ku ah inuu niyoodo maxay ya jamc inuu ku tukanayo inuu niyoodo oo ma'muum uu yahay maxaa soo hadhay imaamkii imaamka inuu imaamnimo niyoodaa afartan salaadood bay waajib ku tahy afartan salaadood iminka inoo sheegaya iyo waajib ku tahy salaadaha kale maxay tahay isaga sunne saa ogow alladii kii yalzamu fiihi niyat limaamati imaamnimada niyadu ay laazimaysa arbacun afar salaado weeyaan aljumucatu jimcaha jimcaha imaam iyo ma'muum labaduba jimc bay niyoonayaan waayo waxay u niyoonayaan salaadan jimcuhu jamac buu ku asxaaba jamac buu ku asxaaba salaada jimcaha asixitaankeeda waxaa u shardiya jamci lagu tukado qofka hadduu keligii tukado afar ragcood duhru tukanaya sidaa awgeed imaamkan waa laga doonaya inuu niyoodo jamac inuu imaam yahay inuu niyoodaa ma'muumkiina in la tukani waa inuu niyoodaa haddii kale ya ilan salaadda waxa waa shardi bay wata jamcnime jamci waa shardiya oo qofkii keligii tukanaya dee afar ragcood buu tukanaya marka sidaa awgeed waxay noqotay shardi kaasi waa mid waay walmucaadatu almucaarad waxan waa salaadda la soo celinaya waa salaad hadda halka u fiirso u fiirso waa salaad farala oo waktigeedii la tukaday oo adaa-an yacni waktigeediiba dhex dhacday oo la tukaday markaasaa la soo celiyay iyadoo waktigeeda weli una bixin iyadoo waktigeeda weli aanu bixin baa dib loo soo celiyay mar haddaa la soo celin jimc baa lagu tukanaya oo qofku intuu salaadii duhur tukado haddana mar labaad keligii tukan maayo oo soo celin maayo wuxuu ku soo celin karaya keliya uun jamac oo sidee jamac u dhici karaa waxaa dhici karta qofku inuu kusoo tukaday gurigiisi ama inuu kusoo tukaday xaafaddii waxa weye masaajidkii la jaarka ahaa ee yaaraabuu kusoo tukaday magaaladu yimid masaajidkan u yimid masaajidka lagu tukana duhurkiibu yimid iska fadhiisanaya wuu la tukan doonaa salaad duhur uu soo celiyay soo maaragtid marka horna uu soo tukaday mar labaadna waa uu soo celiyey soo ma ya tii hore ee uu tukado faralkii weeyaan salaadan dambe ee duhur uu tukanaya ee dadkula tukanaya jamacana waxa weya waa sunne jamac baa lagu tukanaya marka waxa dhici kartaba inuu imaam noqdaa dhici karta oo inuu imaam noqdaa dhici karta marka imaam noqonaya tusaalihiis waxa weeyaan xadiidkii mucaad ibnu jabal radia allahu canhu salaada cishaay buu rasuulku la tukan jiray calayhi salaatu wasalaam mucaad salaadda cishaay markuu la tukado ayaa uu reerkoodii sugaya ayuu ku noqon jiray way sugi jireen magaalada madiina duleedkeeda way ka baxsanaayeen qur-aankan isaga ugu yaqaani waxay sugi jireen in uu marka waxa weeyaan u yimaado oo uu tukiyo markuu salaadda cishaa rasuulka la soo tukado ayaa uu iman jiray markaasu iyagana tukin jiray isagu imse salaad buu tukaday salaadda cishaa imse jeer buu tukaday laba jeer buu tukaday maaha markuu kawayd xag kusoo tukaday rasuulku la tukaday madiina soo maha markii dambe intuu reerkoodii tegey ayaa uu salaadda cishaa ay tukiyey isagaa imaam noqday salaadda hore uu soo tukaday waa waajibka ku dhacay salaadan dambe uu soo celiyey cishii mar labaad buu soo celiyey lehna almucaada waa taa la soo celiyey wey salaadda la soo celiyay jamac baa lagu tukanaya jamac waa imika markaad masaajid ku tukatay salaadda cishaay ee xaafadda tagtid salaadda cishaay soo celimaysa taasi ma banaana jamac unba lagu soo celin karaya marka wal mucaada taa weeyaanoo hadduu imaam yahayna waa imaamnimo niyooda hadduu ma'muum yahayna ma'muumnimada waa inuu niyooda walmanduuratu jamaacatan iyo tii lagu nadray jamac in lagu tukado salaadu salaad buu qofku nadar ku galay inuu jamac ku tukado salaadaas sunnaha waa inaan jamca ku tukadaa buuri waa salaad sunna ah mar haddii salaad sunna ah uu qofku ku nadarana waajib bay isku beddelaysa jamac inuu ku tukadana waa ku nadaray marka waxa weeyaan imaamna waa noqdayba salaad lafteedu imaam ka noqday waxay noqonaysaa in iyadana niyadii la yimaado culimada qaarkan waxay niyaba u baahnaba taa lafteeda walmutaqadimatu fi lmatar tii jamcu taqdiimka lagu sameeyey madarka dhexdiisa weeyaan roobka jamcu taqdiim roobka marka la jamcinayo jamca maxaa loo qaybiya jamcu taqdiim iyo jamcu taakhiir soo ma roobku waa jamcu taqdiim uun jamcu taakhiir ma leh dib loo la odhan maayo salaadii maqrib dib aynu dhigan roob baa da-aye oo cishaayin gaadhsiin maayo iyo waa jamcu taqdiim uun waa xagga hore uun duhur iyo casar salaad duhur waqtigeeda hadduu roob da-ayo casarka waa la soo naqlin karaya maqrib iyo cishaaye salaaddii maqrib iyadoo la tukanayo hadduu roob da-ayo salaaddii maqrib salaaddii cishaaye waa la soo naqlin karaa oo waxa weeyaan jamcu taqdiim baa la sameynaya marka iyadana mar haddii caynkaa jamcu taqdiim lagu la sameynayo oo roobkii roob da-ayo oo dabeetana labadii salaadood la jamcinayo oo laisku keenayo jamcu taqdiim in la niyooda iyaduna waxay noqonaysaa waajib imaamnimada marka aynu niyoodo qofkii waxay ku noqonaysaa waajib bay noqonaysaa marka waa intaas weeyaan waay oo dee jamacani horta waa masaajid buu noqonaya kow waa jamcani ma ka warramayna jamce jamca roob waa masaajid qof gurigiisii jooga oo roobka kusoo roobka ku qabsaday oo salaadiina usoo gashay isagu jam jam mase ma jamcin karo isagu ma jamcinayo waa masaajid dadka masaajidka joogan weeyaan kow waana jamac oo fardiga meesha ku baxay iyadana qofka keligii isaguna jamcin maayo marka maadaama caynkaas ay tahay in jamacii la niyoodaa iyaduna waxay noqonaysaa maxay waajib bay noqonaysaa oo imaamkii waxa uu niyoon doonaa imaamnimadii lanna jamacu laa yasixu ila biniyati ila jamc baa lagu tukanaya niy waxan odhan jamc baa lagu tukanaya ila salaadda la soo celi laftay jamc buu ku tukanaya jamcuna niyo la-aan ma asaxayo marka waa ina niyooda wey waay halkaas salaada roobka xoogaa ishkaalaba yaa dadka ama waxaa iska jira xilliga roobka dhayalsib baa ku yar jira xagga imaamyada qaarkood khata dhaa waxaa ka mid a roobkii oo soo socda oo soo dhow ayaa laga yaaba inu roob baa soo socday dadkii baa odhanay inoo raaci u raacinaya soo maqribkii cishaha raaci u raacinaya waxaa shardiya inuu roobku da-ayo salaadda maqrib salaadda hore iyo ta labaad marka la gelayo intaa inuu da-ayo waa in salaada labaad la galaa roobkii da-aya markaasa la jimcinaya ya ruksadii waa ruksa waa la jimcinaya sax way fiicanta laakiin waa in la hubsado idas waa in si fiican laskaga hubsado oo aan lagu degdegin oo degdeg aan la sameyn dadkuna rukaska way jecel yihin rukaska waxyaabaha loo fudeediyo oo dhan aad bay u jecel yihin iminka markaa roobku da-ayo iyagaa ku odhanaya imaamkiiba iyagaa imaamkii ku odhanaya inoo jamci waxaa laga yaaba xataa roobkii oo aan si fiican buu da-ayn inay yidhahaan jamci oo raaci ama roobkii oo qaadiba ayay odhanayaan waxa weeyaan ina tuki ya hadda ma garata laakiin imaamku waa inu isagu muraaciyo oo eego xaal axwaasha eego roobkii inu da-ayo uu ogaado markaasuu raacin doona ama laga yaabo waqtiyada qaar kamid daadad badan in rugmanayaan oo markuu roobka da-ay daad fara badan baa socdo dadku waxaa laga yaaba inay imaba kari waayaan dhib male iyadana waayo roobka iyo daadka iyo dhoobada iyo barafka da-aya waxaaso dhan ba waa loo jamcin karaya imaamkun baa la rabaa inu si fiican inu hubsado una ka tegin waa sunna e sunnahaasna una ka tegin axwaasha dadka iyo jacaylkay jecel yihiinna inaanu raacin musnakhiil baan beri ayaa waxa weeyaan masaajka nakhiil soma garanaysin ayaa waxa weeyaan aan aan tukiyey roob baa da-ay maqribkii cishaan saraacinay habeenkii labaad ayaan haddana tukiyey salaaddii maqrib roobmuu da-ayn salaadii maqrib aan ka baxnay waa la sumaystay oday albaabkaasoo kale ka baxaya ayaan anoo albaabka ka baxaya ayaan ku kulan sula adeer xalay toole waad isku kaaya raacisay salaadii caawana isku kaaya raacisa wanaagsaneedoo meel fog baan ku caraabaa bu guji ya markaasaan ku xalay roob baa da-ayayo saasaan isku raacin lakiin caawan roob mu da-ayn marka wuxuu u qaatay in waqtiyada qaar la israacin karay halka aynu ku dayno sala allahu wasalam wabaarak calaa maxamed wacala alihi wasaxbi